bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi wasalam waa darsigeenii labiyo sideetanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum darsiga naftihiisu weli wuxuu ku saabsan yahay hijradii ilaaci lhijra rawa lbukhaariyu imaam bukhaari wuxuu wariyey can caa-ishata caa-isha wuxuu ka wariyey radia allahu tacaala canha qaalat inay tidhi qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama lilmuslimiina muslimiinta wuxuu u yidhi innii anigu ra-aytu waan arkay daara hijratikum dhulka aada u hijroonaysaan waan arkay daarta iyo meesha aada u hijroonaysaan waan arkay daatu nakhlin waa meel timir badan waxaan ku arkay waa meel timir geedka timirta la yidhaha waa ka baxa bayna laabatayni laba buuroodna way u dhaxaysaa wahumaa labadaa buurood alxarataani waa labada shiil shiisha waxaa la yidhaahdaa buur dhagaxeedu madow yahay madow taasaa shiil la yidhaahdaa shiil baa la yidhaahdaa weliba shiil marka la leeyahay xarataanka aada uma weyna waa buur yaraha yar oo haar ah haar buurte dhagaxeedu madow yahay iyo ciideedu madowdahay yaa shiil la yidhaahdaa laakiin haddii duudad waaweyn ama buuro waaweyn oo madmadow ay yihiin shiil lama yidhaahdee gurays ayaa la yidhaha gurays fa haajara waxaa hijrooday man haajara ciddii hijrootay ayaa hijrootay qibala almadiina xagga madiina ayay u hijroodeen wa rajaca waxaa soo laabtay caamatu man dad badankood baa hadda laga wada caamada caamatu man dad badadko badankood kuwaasoo kaana ahaa haajara mid u hijrooday biardi alxabashati geyga loo yiqiinay alxabasha oo geeska afrika ah dadkii u hijroodayna ilalmadiinati madiine ayay usoo wada hijroodeen iyana watajahaza waxaa diyaargaroobay oo isdiyaariyey abuubakrin qibala almadiinati xagga madiine ayuu isu diyaariyey fa qaala wuxuu ku yidhi lahu abuubakar rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi calaa rislika sug sug calaa rislika sug fa innii maxaa jira anigu arjuu waxaan rajaynayaa an yu-dana lii in la ii fasaxo anigana aan baxo fa qaala abuubakar baa wuxuu yidhi lahu rasuulka wuxuu ku yidhi wahal tarjuu arrintaa ma rajaynaysaa ma qudaraynaysaa daalika biabii anta wa ummi saasuu dhihi jiray biabii anta aabbahay lagugu furayey qaala rasuulku wuxuu ku yidhi nacam haa fa xabasa abuubakar abuubakar wuxuu celiyey nafsahu naftiisa ayuu celiyey calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay buu u celiyey liyasxabahu si uu u raaco isaga wa calafa wuxuu calfiyey uu quudiyey calafka waxaa la yidhaahdaa xoolaha wixii la siiyo dadka wixii la siiyana quudin baa laydha wa calafa wuxuu calfiyey uu cayiliyey raaxilatayni laba gaadiid ahoo u suubada in lagu safro kaasa kuwaasoo kaanata ahaadeen cindahu abuubakar agtiisa waxaanuu ku calfiyey waraqa samar geedka gobka laydhaa caleentiisa wahuwa alkhabtu waa gobka eh arbacata ashurin afar bilood ayuu quudinaya ilaa ay ka cayilaan marka halkaa markay wax marayso oo hijradii ay socoto oo maka laga tegay oo madiine la aaday oo madiinana ay tahay ay noqotay daarulhijra meeshii loo hijrooday iyo wadanka cusub ee muslimiintu ay leeyihiin qurayshi waxay ogaatay khatarta ay ku sugan yihiin marka arrintaasay ka walwaleen shir bay qabsadeen fii daari nadwa daaru nadwa wixii ka dhacay kaasoo ahaa barlamaanu quraysh quraysh baarlamaankeedii walamaa markii ra-a ay arkeen almushrikuuna nimankii mushrikiinta ah markii ay arkeen anna asxaaba rasuulillaahi rasuulka ilaahay asxaabtiisu sala allahu calayhi wasalam qad tajahazuu inay isdiyaariyeen oo wakharajuu ay wada anbabaxeen oo ay baxeen oo waxamaluu ay guureen weeye xamliga waxaa la yidhaha markaad waxaaga oo dhan aad qaadato xamaantaada oo dhan aad qaada xamalu ay guureen oo ay xamaantoodii qaateen oo wasaaqu ay kaxaysteen addaraari ubad dumarkoodii wal atfaala iyo iyo ubadkoodii caruurtoodii wal amwaala iyo hantidoodiiba ila al awsi waalkhasraj ay u kaxaysteen markay arkeen asaabatum waxaa ku dhacday oo nimankii haleeshay alka-aabatu urkutaallo iyo walxusnu iyo murugo aad bay u murugeen wa saawarahum waxaa fantay oo qalbigooda iyo wejigooda iyo meel walbaba ka fantay alqalaqu walwal iyo walhamu murugo bishaklin qaab ayay u murgeen oo ay u walwaleen sha- qaabkaasoo lam yasbiq lahu mathiilun isaga oo kale aan horay loo arkin lam yasbiq uusan horu dhicin mathiilun wax u eg oo isku mid yihiin lahu isaga say markaa u walwaleen weligood umaysan walwalin waaye sababtu maxay tahay faqad tajasada waxaa u u sawirmay oo isa soo hortaagay isaga oo jira oo wax jasad la-a yani micnihii faqad tajasada waxaa isa soo hortaagay uun amaamahum hortooda waxaa isa soo qotomiyey khatarun khatar xaqiiqiyun oo dhab ah cadiimun oo weyn khatartaasoo akhada bilaada bilaabay yuxadidu in uu khatar geliyo yuhadidu inuu khatar geliyo kayaanahum jiritaankoodii alwathani ee ku dhisnaa sanam caabud iyo wal iqtisaadi ilaan hadday dowladda islaamka intay halkaa ka dhalata ay xoogeysato waxaa lala dagaalami doonaa wataninimadii marka taas khatar bay ku sugan tahay dhaqaalihiina khatar buu ku sugan yahay maxaa jira jidkii dhaqaalaha loo marayay oo shaam ahaa ayay degeen nabigii asxaabtiisii ta kale faqad kaanuu waxay ahaayeen yaclamuuna kuwo yaqaano oo og yaclamuuna kuwo og maa wixii ayay ogaayeen fii shakhsiyati muxamedin nebi muxamed shakhsiyaddiisa ku jira sala allahu calayhi wasalama oo min gaayati quwati ta'hiiri saameyn dadka la saameeyo dadka oo la saameeyo xoogga ay leedahay xooggaasi meesha ugu danbaysa inuu leeyahay nabigu caleyhi salatu slam yacni awood dad lagu ta lagu saameeyo awood dad lagu saameeyo meesha ugu sarreysa ee la gaadhi karo inuu leeyahay bay ogaayeen waayo yacni cid sida uu nabigu dadka u saameyn jiray cid u saameyn kartay inaysan jirin bay ogaayeen saas weeye micnuhu faqad kaanuu waxay ahaayeen yaclamuuna kuwo og maa fii shakhsiyati muxamedin nebi muxamed shakhsiyaddiisa waxaa ku jira ee ilaahay ku abuuray oo min gaayati quwati ta'hiiri awoodda saameynta oo ah meesha ugu danbaysa ee la gaadhi karaya halka ugu sarreysa maca taas waa mid waa ma dadka markuu u sheego warkiisa say u qaadanayaan dhinaca kale maca kamaali alqiyaadati iyo hoggaankiisa oo isna kaamil ah hoggaamintiisa na waa kaamil siduu dadka u ta'hiirinayo ama u saameynayana saameynta waxaa laga wadaa mabaadi'da iyo wuxuu isagu rumaysan yahay siduu dadka uga raaridaya ay una qaadanayaan saasaa saameyntu waa middaas saameyn waa mabaadi'dii uu watay rasuulka oo islaamka dadka markuu u sheego siday dadku u qaadanayaan taasaa saameyntii ah ta kalena waxaa weyaan siduu u maamulaya dee maca kamaali alqiyaadati iyo hoggaan hoggaankiisa oo ah mid kaamil ah oo haba yaraatee dhammaystiran iyo wal irshaadi iyo toosinta uu dadka toosinayo hanuuninayo taas waa dhinaca waa xagga shakhsiga rasuulka sala allahu caleyhi wasalam oo intaa ku ogaayeen yacni khatarta ay dareemayaan xaggee ka timid baa la rabaa in la fasiro waxaa kale ogaayeen ay ku cadfan tahay yaclamuuna maa fii shakhsi muxamedin yay ku cadfan tahay wamaa wixiina way ogaayeen fii asxaabihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa ku sugan oo min alcasiimati niyad bir ah niyad bir ah casiimada waxaa la yidhaah waxa markaad go-aansato aadan dibna uga soo laabanaynin iyo wal istiqaamati toosnaan iyo wal fidaa'i nafhur fii sabiilihi rasuulka maaragtay daraaddi rasuulku wuxuu u diro ay intaa naftooda u hurayaan taas waa mid ta kale waxay haddana ogaayeen uma waxay ogaayeen maa wixii bay ogaayeen fii qabaa'il al awsi waalkhasraj labadaas reer ee aws iyo khasraja waxa ku sugan oo min alquwati xoog ah xagga tirada marka la yidhaah iyo tayada iyo dagaalyahanimada labadaba iyo meesha uu dhulkooda ku yaalla istraatiijiga intaa marka la ysku daro iyo walmancati iyo wax iska celin iyo tab iyo dagaalyahanimo waaye waxaa kaloo ogaayeen waagii hore waxay isku haleynayaan iyagiibaa col ah iyagii awsiya khasrajkiibaa hadda isbaabi'iyo marka waxay ogaayeen inay heshiin doonaan wamaa wixiina way ogaayeen fii cuqalaa'i haatayni alqabiilatayni labadan qabiil dadkooda caqliga leh waxa ku suganoo min cawaatifi silmi wasalaaxi dareen nabadeed iyo toosnaan ah dareen nabad inay qaataan oo nabad iyo salaaxi toosnaan iyo watadaaci in ay isugu yeedhaan watadaaci inay isugu yeedhaan oo isku horaan ilaa nabdi laxqaadi nacaybshihii nacaybshihii iyo colaaddii inay iska tuuraan oo iska xooraan oo heeriyadii colaadda ay iska tuuraan walaa siyamaa weliba gaar ahaan bacda an daaquu markii ay dhadhamiyeen kadib maraarata alxuruubi al ahliya dagaaladii sokeeye qadhaadhkoodii markii ay dhadhamiyeen oy arkeen tiilata acwaamin sannado dheer oo min addahri zaman ah zaman dheer markii ay islaynayeen oo ay arkeen qadhaadhka ay leedahay dagaalka sokeeye diyaar waxay u yihiin in ay iska tuuraan heeryada colaadda iyo nacaybshaha oo ay heshiiyaan intaas waxaa sii weheliya kamaa sidii kaanu ay ahaayeen nimanka carbeed ee mushrikiintii maka yaa laga wadaaye yacrifuuna kuwa yaqaano oo og maa lilmadiinati magaalada madiina waxa u sugan oo min almowqici meesha ay ku taallo ah mowqic waxaa la yidhaha wuxuu meesha ay ku yaalliin min almowqici meesha ay dhacdo ay ku taallo meeshaasoo al istraatiiji waa kelmad asalkeedu greeg ay ka timid waa muhiim uun waa meel muhiimadeedu aan la qiyaasi karaynin wey meesha ay ku taallo waa meel muhiim ah hadda istraatiiji baa la iska weyhaadhaa weliba haddii loo ego binisbati haddii loo eego ila almaxajati wadadii maxaja waa wado madadii adtijaariyati ee ganacsiga iyo baac mushtariga loo mari jiray allatii wadadaasoo tamuru maraysay bisaaxili lbaxri alaxmar xeebta badda cas maraysay min alyamani iyada oo yeman ka timaada ilaa shaamna u socotay waqad dhab ahaantii kaana wuxuu ahaa ahlu makata maka dadkeedu yutaajiruuna kuwa ganacsada ama baayac mushtari sameeya ila shaami shaam biqadri wax lagu qiyaaso oo la eg rubcu malyuun diinaar rubcu malyuun waa laba boqol iyo konton kun oo diinaar halkii diinaarna waan soo aragnayoo waa afar garaam oo dahab ah dhibic afar afar garaam dhibic afar ama afar garaam dhibic shan marka waa hanti aad iyo aad u badan bay ahayd oo dahaba sanawiyan halkii sanaba sanad walba dheh sanad walba intaasoo lacaga wax yacni gooya oo qiimihiisu yahay oo ganacsi ah ayaa ee shaam maaragtay ugu ganacsan jireen nimankii reer maka si waa haddii laga reebo maa kaana liahli daa'ifi ahli daa'if waxay lahaayeen ganacsigii reer daa'if haddaan lagu darin ee waa kii maka keliyeed iyo wakhayriha magaalooyinka kale wa macluuman waxaa la ogyahay oo cid waliba ka warqabtaa ana madaara haadihi tijaarati ganacsigan tan ah meesha ay ku wareegayso ay ku ku dhaqdhaqaaqaysaaye kaana inuu ahaa cala istiqraari alamni amni sugan oo fii tilka ariiqi wadadaas wadadaas inuu amnigeedu sugan yahay ayuu yay ganacsigaasi ku dhaqdhaqaaqaysaa haddii kale wuu istaagi waa laga wada warqabaa taas amni iyo nabadgelya meeshay jirto unbuu ganacsi iyo nololba ay jirayaan marka waa laba arrin oo isku xidhan waa arrin laba arrin oo la dhihi karo cilaaqada iyaga ka dhexaysaa waa cilaaqada ukunta iyo digaagga muddo dheer baa waxay falaasifadu ku murum jireen ma digaaggaa horeeya mise ukunta hadda ma amnigaa horeeya mise nolosha waa laba isku xidhan mid horeeya iyo mid dambeeyaa ma jiro maxaa jira haddii aan amni jirin nolol ma jirto haddaan nolol jirinna amni ma jiro maxaa jira waa la iswada cuni haddii dadku waxay cunaan ay waayaan amni miyaa jiri ruuxba ruuxu kaluu cuni haddii uusan amni jirinna waxba dee ganacsi ma jiro waxba lama qabsanayo iyadana waa waa la iscunayaa iyadana marka waa laba isku xidhan labadubana marka waa sidaas wa macluumun waxaa la ogyahay anna madaara haadihi tijaara ganacsigan tan ah waxa ay ku socoto madaar waa meesha ay ku wareegayso waa wadada ay ku socoto kaana inuha cala istiqraari alamni sugnaansho oo amni iyo nabadgelyo fii tilka ariiqi wadada iyada marka intaasoo dhan markii la arkay falaa yakhfaa kama qarsoona cidna kama qarsoona maa kaana liqurayshin quraysh wixii u sugnaaday oo min alkhatari khatar ah albaaligi oo weyn yacni albaaligi oo meesha ugu dambeysay gaadhaysa khatar baalig waxaa laga wadaa khatar khatari meeshay gaadho meeshii ugu sarraysay ah khatartii meel ay gaadho meeshii ugu sarraysay ah falaa yakhfaa cidna kama qarsoona maa kaana liqurayshin quraysh wuxuu u sugnaaday oo min alkhatari khatar ah khatartaasoo albaaligi meeshii ugu sarraysay khatartu ay gaadhayso hadda waad aragtay dowladuhu khatarta midaba ayay u kala sansameeyeen marka akhtar weeye waxaa la geeyaa lagu dhihi meeshii ugu dambeysay oo ah yeelow baa la geeyey marka khatartu meeshii ugu sarraysay bay gaadhay weeye maxaanay taas xagee ka timid fii tamarkusi dacwati alislaamiyati dacwada islaamka oo xarun ka dhigata oo degta fii yarib magaalada yarib iyo wa mujaabahati ahliha magaalada yarib dadka degan dadkii horu deganaa iyo kuwii u hijrooday oo la coloobo oo ka hortaga diddahum iyaga maaragtay reema ka ah khatarta meesha ugu sarraysa inay taas tahay cidna kama qarsoonayn shacara almushrikuuna nimankii mushrikiinta waxay dareemeen bitafaaqumi alkhatari khatartii oo fasastay fasastay oo faraha ka baxday fasaska waxaa la yidhaha nabarka markii uu intuu caabuqo uu dilaaco oo meeshii ugu xumayd uu gaadhaa la yidhaha marka waa iyaduna waxa weeyaan waa isticaaro weeye arrintaa waxaa lagu shabahayaa arrintantada reemaka iyo am nabadgelyadoodii iyo tijaaradoodii iyo mustaqbalkoodii yaa waxaa lagu sabahayaa nabar oo kale nabar intuu caabuqay fasasay shacara waxay dareemeen almushrikuuna nimankii mushrikiinta waxay dareemeen bitafaaqumi alkhatari khatartii oo fasastay oo faraha ka baxday alladii khatartaasoo kaana ahaa yuhadidu mid khatar geliya kayaanahum jiritaankoodaba khatargeliya inay jiritaanka nafteeda fa saaruu waxay ahaayeen yabxathuuna kuwa baadha can anjixi alwasaa'ili waddooyinka ta ugu faa'iidada badan ee ugu najaaxa badan lidafci haada alkhatari khatartaa iyada ah sida ay isaga celin lahaayeen khatartaa weyn ee la dareemay ee si fiicanna uu kitaabka usoo sharxay khatartaas siday isaga isaga moosi lahaayeen oo isaga celin lahaayeen jidka loo maro jidka ugu wanaagsan oo oo khatartaa la iskaga moosi lahaa oo la iskaga celin lahaa ayay baadheen shacara almushrikuuna mushrikiintii waxay dareemeen bitafaaqumi alkhatari khatartii oo fasastay oo faraha ka baxday alladii khatartaasoo kaana ahaa yuhadidu mid khatar geliya kayaanahum jiritaankooda fasaaruu waxay ahaadeen yabxathuuna kuwa baadha can anjaxi alwasaa'ili jidadka ugu najaaxa badan ee ugu faa-iidada badan ee ugu wanaagsan lidafci hada alkhatari khatarta ayada ah si laysaga celiyo oo laysaga mooso alladii khatartaasoo mabcaduhu meesha uu kasoo burqanayo uu kasoo baxayo alwaxiidu oo keliyihii uu yahay huwa isaguba xaamilu liwaa'i dacwati lislaami islaamka dacwadiisa dacwadaas calankeeda ninka sida oo ah muxamedun sala allahu calayhi wasalam marka anabiga dillaa la yihi waddo kaloo inoo hadhay ma jirteen wa fii yowmi alkhamiisi maalin khamiisa ooy tahay lix iyo labaatan min shahri safar bisha safar sanata arbacata cashara min annubuwa taariikhduna ay tahay sanadkii afar iyo tobnaad ee nabinimada almuwaafiqi ee ku beegmaya athaani cashar min shahri sebtembar labiyo tobanka bisha sebtembar ama sagaalaad sanata sitimiya itnain wa cishriin sanadka dhalashada nabi ciisena lix boqol iyo labaiyo labaatan laga joogay ay bacda shahrayni laba bilood kadib iyo wa nisf taqriiban hilaadahaas taqriiban waa hilaadahaas laba bilood iyo badh hilaadahaas min beycati alcaqabati alkubraa heshiiskii iyo axdigii caqabadat alkubraa ka dhacay ee magacana loo yaqaano caqabat alkubraa beycat alcaqaba thaaniyana loo yaqaano markii laba bilood iyo badh hilaadaha laga joogay yaa caqada wuxuu fadhiistay iska dhe ama uu qabsay hadda waa fadhi baa la qabsaday baa la yidhaahdaa ereygaasaa la isticmaalaa caqada barlamaanu makata maka barlamaankeedii wuxuu qabsaday oo daaru nadwa ahaa fii awaa'ili nahaari maalinta bilowgeeda hore ama gelinkeeda hore akhtara ijtimaacin fadhi ama kulan kii ugu muhiimsanaa ee ugu khatarsanaa oo lahu uu leeyahay fii taariikhihi taariikhdiisa wa tawaafada waxaa meeshaas ku soo ururay oo isugu yimid sidii wafdi tawaafada waxaa wafdi ahaan u yimid oo shirkaa kasoo qeyb galay ilaa hada alijtimaaci fadhigaa isaga ah jamiicu nuwaabi alqabaa'il alqurashiya qabaa-ilka qureysheed nimankii wakiilada ka ahaa ee nawaabta ka ahaa waa nimankii xildhibaanadooda ahaa baa la dhihi karaa liyatadaarasuu si ay isula falanqeeyaan ama isula qaadaadhigaan khidatan qorshe xaasimatan oo kama dambays ah oo go-an oon maaragtay dib dambe loogu laabanayn qorshahaasoo tagfulo kafaalo qaada alqadaa'a in laga takhalluso oo la dilo sariican si deg deg ah calaa xaamili liwaa'i dacwati alislaamiya dacwada islaamka calankeeda ninka sida oo nabiga ah sala allahu caleyhi wasalam iyo waxay waxay kafaalo qaadaysaa oo kale owa taqtacu goysa tag fuladii bay ku cadfan tahay khidada ama qorshaha xaasimka ah maxay kafaalo qaadaysaa in nabiga laga takhalluso waxaa kaloo ay kafaalo qaadaysaa wa taqtacu waxay gooynaysaa tayaara nuuriha dacwada islaamka nuurkeeda baxaya nuurkaas korontadiisa ayay gooynaysaa nuur baxaya haddii korontada la gooyo nuurka miyuu sii bixi korontadiisa tayaarka waa korontada nuur wa taqtacu goysa tayaara nuurihaa dacwada islaamka nuurkeeda nuurkaa baxaya ama iftiinkaa baxaya korontadeeda inay goyso canil wujuudi jiritaanka inay ka goyso nihaa'iyan si kama dambaysa wakaanad waxay ahayd marka hadafka iyo ujeedada shirka loo qabtay waa sidaas waanu cadyahay waa in nabiga la dilo wa kaanad waxay ahayd alwujuuhu wejiyada albaarizatu ee muuqda ee ugu muuqashada badan ugu muuqaalka badan fii hada alijtimaaci shirkan isaga alkhatiiri ee khatarta ah fadhigaas oo min nuwaabi qabaa'ili quraysh qabiilooyinkii quraysheed xildhibaanadoodii ah waxaa ugu horeeya abu jahl ibnu hishaam oo can qabiilati bani makhsuum buu ka socdaa laba saddex afar saddexdaasna waxay ka socda waxay ahaayeen jubayr ibni mucim wa tucaymat ibni cadiy waalxaaris ibni caamir intoodabana waxay ka socdaan can bani nawfal ibni cabdi manaaf haddana shan lix toddoba na waxa weeye shayba wa cutbata ibna rabiica waa labadii nin ee walaalaha ahaa ee beertoodii uu nabigu galay markuu daa'if ka yimid waana labada nin ee beder lagu dili doono marka ugu horeysa dagaalku markuu bilaabanayo isaga iyo wiil uu cutbuhu dhalay oo la dhihi jiray alwaliid ibnu cutba iyo wa abuu sufyaan ibnu xarb oo min bani cabdi shams ibni cabdi manaaf ah sideed wuxuu ahaa annadar ibnu xaaris oo min bani cabdidaar ah sagaal toban koob iyo tobanna waxaa weeye abul abulbakhturi ibnu hishaam wa zamcata ibnu lswad wa xakiim ibnu xisaam oo can bani asad ibni cabdilcusa ah labiyo toban iyo saddexiyo tobanna waxay ahaayeen nubeyh nin la yidhaha wa munabbih ibna alxajaaj waa nimina walaalo ah oo can bani sahm ka socday waxaa kale wa umay ibnu khalaf ninka la yidhaahdo oo can bani jumax ka socday wujuuhda ugu muuqmuuqatay waa kuwaas laakiin intaa oo keliyata ma ahayne waa laga badnaa intaas walamaa markii jaa-u ay yimaadeen ilaa daari nadwati markii ay yimaadeen xasba almiicaadi waqtigii la ballamay ee ballanta la qabtay markay ku yimaadeen ictaradahum waxaa ka hor yimid ibliisu ibliis kii weynaa ee laciinka ah kii weynaa hadda weeye fii hay-ati shaykhin jaliilin isagoo isu ekaysiiyey nin oday ah oo weyn oo sharaf leh suu u soo labistay iyo suu iska dhigay ilan tashakul buu leeyahay waxay rabaan baa iska dhigi karaan calayhi isaga oo qabo ay dushiisa saaran yihiin inuu ku labisan yahay battun lahu mara maraykaanta taan dhihi jiray ama jacfaanta marada adag ee remiigu ay qaataan jacfaanna waa la yidhaahdaa maraykaanna waa la yidhaahdaa wa waqafa cala albaabi albaabka ayuu istaagay baabudaarunaduhi albaabkeeda ayuu istaagay fa qaaluu waxay yidhaahdeen man ishaykhu war ninkan odaygahi waa kuma qaala wuxuu yidhi shaykhun waa nin odayahoo min ahli najdin dhulkaas sare ee najdi a idinka yimid samica wuxuu maqlay biladii arrintii ayuu maqlay itacadtum lahu aada u ballanteen arrintaan aad u ballansantihiin ayuu maqlay fa xadara macakum wuu idinkala soo qayb galay wuu idinla soo xaadiray liyasmaca bal si uu u dhagaysto maa taquuluuna waxa aad leedihiin wa casaa waxaana laga yaabaa anlaa yucdimakum minhu inuusan idinkaga maqnaanin xaggiisa anlaa yucdimakum minhu xaggiisa inuusan idinkaga maqnaanin oo uusan idinka hagranin ra'yan wax ra'yi ah wa nusxan wax waani iyo tala ah qaaluu waxay idhahdeen ajal haa fadkhul soo gal fa dakhala macahum wuu la soo galay ibliis ayaa la soo galay marka meel khayr laga talinayo ma aha maxaa jira waxa looga tashanayaa waa nabigaa la dili odayna waxaa ka ah ibliis baa ka ah laakiin wayamkuruuna wayamkuru llaahu wallaahu khayru lmaakiriin tooda wax ka soconaya ma laha wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalam